asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso oo dhegeystayaal caawa kuweeda uu doorka roona koonfur galbeed soomaaliya oo hay-adaha u n-ka kala hadashay ugurmashada dadka laga soo tarxiilay magaalada laascaanood wafdi ka socda koonfur galbeed soomaaliya oo gaaray magaalada gaalkacyo dowladda federaalka soomaaliya oo warbixin ka dhegaysatay taliyaha ciidamada midooda yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya oo warbixinna la xidhiirta amniga siisay midooda afrika soomaaliya iyo sweden oo ka wada hadlay amniga iyo dhaqaalaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta lagu soo dhaweeyey magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee jubbaland qodobada caalamkana dhegeystayaal dowladda dalkaasi kenya oo diiday go-aanka maxkamadda i c j ay ka soo saarayso dacwadda ee badda iyo ingiriiska oo soomaaliya ka saaraya dalalka ku jira liiska cas waa habeen jimcaha dhegeystayaal sabtina uu soo gelayo taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha tobnaad sannada laba kun kob iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhana guddiga gurmudka dhowaan uu u xilsaaray madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya dhibaatadii loo geysay dadkii laga soo masaafuriyey magaalada laascaanood ayaa kulan la qaatay hay-adaha u n-k u qaabilsan arrimaha gargaarka kusimaha madaxa guud ee isku xidhka arrimaha gargaarka ee humanitarian coordinator ahna madaxa unisef doctor maxamed ayoya iyo madax kale oo ka socotay u n-k ayaa warbixino waxay ka dhageysteen guddiga oo ku saabsan xaaladda dadkii laga soo barakiciyey magaalada laascaanood xubnaha guddigan ayaa hay-adaha u n-k ka codsaday inay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay kala qayb qaataan u gurmashada n dadka somalilan ka soo masaafurisay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool in ka badan laba kun oo qof oo somalilan ay ka soo masaafurisay magaalada laascaanood ayaa waxay ku sugan yihiin deegaanada galmudug iyo hirshabeelle iyagoona ku wajahan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale wafdigaasi ka socday koonfur galbeed soomaaliya ee loo wafdi ka socday koonfur galbeed soomaaliya oo loo xilsaaray arrimaha qaxootiga ee dadka somalilan ay kasoo masaafurisay deegaanadeeda guddiga loo xilsaaray ayaa maanta gaaray magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa gaaray wafdiya ka socda maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si ay u qiimeeyaan xaaladda qoysaska laga soo masaafuriyey magaalada laascaanood ee ku sugan gobolka mudug wafdiga waxaa magaalada gaalkacyo ku soo dhaweeyey wasiirka haweenka puntland guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug duqa degmada gaalkacyo iyo isimada koonfur galbeed ee gobolkaasi mudug xubnaha wafdigana ka socda maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee maanta gaaray magaalada gaalkacyo ayaa ka kooban wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed wasiirka qorsheynta koonfur galbeed wasiirka gaadiidka wasiirka gargaarka iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha haweenka wafdigan ayaa kulamo waxay la qaadan doonaan mas-uuliyiinta gobolka mudug ee puntland iyagoona sidoo kale kormeeri doona goobaha la dejiyey sidaa dadka kasoo jeeda koonfur galbeed ee somalilan ay ka soo masaafurisay magaalada laascaanood wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji adowa ayaa maanta xarunta midooda afrika ee ku taala magaalada adis ababa kula kulmay komishinka amniga siyaasadda ee midooda afrika ambasador bankole adoya mudane xasan haaji iyo ah ambasador habakool ayaa shirkooda diiradda ku saaray xaaladda amniga soomaaliya iyo nooca uu noqon doono howlgalka ciidamada amisom laga bilaabo sannadda laba kun labayo labaatanka kadib markii uu dhammaaday shirkaasi ayaa xasan loo sameeyey kormeer qeybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay xarunta midowda africa oo ay ka mid tahay dhismaha cusub ee derbiyadiisa ee lagu xardhay sawirada aasaasayaashii midowda africa oo uu ka mid yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya mudane aadan cabdulle cusmaan aadan cabde allah u naxariistay oo door weyn ku lahaa in dhidibada loo taago midowda africa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada kismaayo wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowa yuusuf raage ayaa safar ku tegay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka jubbaland waxaa garoonka kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin uu horkacayo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland jenaraal yuusuf cismaan dhuumaal iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed soo dhaweyn kadib waxaa wafdiga taliyaha loo gudbiyey aqalka madaxtooyada jubbaland halka halkaasoo uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dowladda federaalka soomaaliya ayaa warbixin ka dhageysatay taliyaha ciidanka midowda yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed sheekh cismaan iyo xeer ilaaliyaha ka socda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya iyo xeer ilaaliyaal ka tirsan xafiiska ilaaliyaha guud ee qaranka oo u jooga howlo shaqo dalkaasi aanahday jasiiradda seshalis caasimadiisa victoria ayaa kulan la qaatay taliyaha guud ee ciidamada midowda yurub ee ka howlgala badweynta hindiya una jooga la dagaalanka burcadbadeeda xubnahan ayaa taliyaha waxay ka dhageysteen warbixin ku saabsan howlgalka la dagaalanka burcadbadeeda waxayna sheegeen inay hoos u dhacday khatarta burcadbadeeda sidoo kalena waxay warbixin ay ka bixiyeen inay hadda xooga ay saaraan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah iyo ka hortaga dhoofinta dhuxusha xubnaha xeer ilaaliyaasha ayaa la wadaagay inay u soo gudbiyaan xafiiska xeer ilaalinta haddii ay qabtaan kalluumaysato si sharciga ah baarlamanka ee uga kalluumaysanaya badda soomaaliya iyo maraakiibta doomaha dhoofiya eena dhuxusha si loo horgeeyo maxkamadda awoodda u leh loona maxkamadeeyo dowladaha soomaaliya iyo sweden ayaa ka wada hadlay amniga iyo dhaqaalaha labada dal wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda xilgaarsiinta jamaal maxamed xasan ayaa ku qaabilay xarunta wasaaradda wafdi ka socday dowladda sweden oo uu hogaaminayay safiirka dowladda sweden u fadhiya soomaaliya mr lingorde waxayna ay iyo sidoo kale madaxa hay-adda humanitarianka iskaashiga caalamiga ee sweden ee loo soo gaabiyo sida iyo kormeerayaal ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi madaxda dhinacyadaasi kala duwan waxay isla gorfeeyeen xoojinta xiriirka horumarineed ee labada dal dhinacyada amniga haweenka dhallinyarada iyo dhaqaalaha iyadoona loo marayo qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka danjiraha sweden ee soomaaliya ayaa carabka ku adkeeyey in taageeridda ena taageerada joogtada ah ee sweden ee ku aadan horumarinta soomaaliya in la dardargelin doono wuxuuna u ballan qaaday inuu xoojin doono qeybaha kale sida amniga doorashooyinka iyo arrimaha muhiimka ah ee ku xusan qorshaha horumarinta qaranka dowladda sweden waxay ka mid tahay dowladaha taageerada weyn soomaaliya waxaana safiirka cusub ee dowladda dalkaasi kenya ayaa diiday go-aanka maxkamadda i c j ay ka soo saareyso dacwadda badda dowladda kenya ayaa si cad u diiday go-aanka lagu wado inay maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j ay ka soo saarto kiiska dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya kenya ayaa sheegtay inay aqoonsan doonin go-aanka maxkamadda i c j ay ka soo saari doonto dacwaddii ay soomaaliya ay geysay maxkamadda ee muran xuduudda badda ee dalkeena soomaaliya iyo kenya oo dacwaddiisa soo bilaabatay sannaddii laba kun afar iyo tobankii xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi kenya macharia kamu ayaa shaaciyey in dowladda dalkaasi kenya aysan aqoonsan doonin xukunka maxkamadda una hoggaansami doonin wixii ka soo baxaa xilli lagu wada jiro islamarkaana lagu wado in maxkamadda i c j go-aankeeda ay ka soo saarto talaadada toddobaadka soo socda ee inagu soo aadan kamu ayaa ku dooday in maxkamaddu aysan lahayn awood ay ku go-aamiso muranka xuduudka badda ayna ka cabanayaan in maxkamaddu ay si cad u eexatay sidaasi daraaddeedna aysan u hoggaansamaynin islamarkaana habbooneyn in la xiliyo khilaafkaasi xogayaha ayaa ku celiyey in dowladda dalkaasi kenya ay rumaysan tahay in khilaafka lagu xiliyo wadahadal nabadeed wuxuuna intaasi ku daray in dacwaddu ay tahay isku day ay soomaaliya ay ku doonayso inay ku xadgudubto madax banaanida dhuleed ee dalkaasi kenya oo sida ay sheegtay n isku day ku bilaabmay sannaddii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii waxaa shirka jaraa-ida ku heliyey taliya ku-xigeenka ciidamada difaaca kenya ogola ogola ogeto iyo xog iyo xoghaye ibraahim maxamed waxaana muuqata in kenya ay adeegsan doonto awood halka warkaasi aada kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhabo ee magaalada tanbaydhabo ingiriiska ayaa soomaaliya ka saaraya dalalka ku jira liiska cas u k ayaa xaqiijisay in laga bilaabo isniinta soo socota afartan iyo toddoba dal en laga saari doono liiska cas taasi oo u sahlaysa dad badan inay u safraan dibadda si ay u aadaan dalalka ay doonayaan dalalka laga saaray liiska cas waxaa qeyb ka ah soomaaliya taasoo la micno ah in rakaabka ku laabanaya dalkaasi ingiriiska ee ka tegaya soomaaliya aan looga baahnaan doonin inay galaan xaalad karantiila go-aanka ku saabsan dalalka laga saarayo liiska cas ee england ayaa la qaatay kadib kulan ay yeesheen wasiirada xukuumadda khamiistii shalay dadka sida buuxda isu tallaalay ee soo gelaya amaba gelaya dalkaasi ingiriiska waxaa go-aankan uu sheegayaa in laga dhaafi doono inay maraan karantiilka dowladda u k waxay sheegtay horumarka laga gaaray tallaalka covid toban iyo sagaal inay ka dhigan tahay in dowladdu ay si kalsooni leh u yareyn karto baaxadda halista ugu badan ee safmarka coronavirus u k waxay sheegtay go-aankan inuu qeyb ka yahay tallaabooyinka lagu soo celinayo kalsoonida dadka safarka ah oo ay sheegtay inay fure u yihiin dib u dhis dhaqaalaha iyo kabashada n kabashada dhaqaalaha dalkaasi ingiriiska safaaradda u k ee soomaaliya ayaa soo dhaweysay go-aankan waxayna sheegtay in tani ay noqon doonto war lagu soo dhaweynayo iskaashiga xooggan ee ka dhexeeya boqortooyada ingiriiska iyo soomaaliya warkii habeennimo oad kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray saaxiibkii xasan jookar dhanka farsamada iyo iskudubriska waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaana nuur kalsooni talinkulasodama dhegeystayaal isma dhaafno cid allaala ciddii warkayaga u dhaafeena dhegeystayaal waxay dib ayay nooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebook ee radio baydhaba